markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud sharwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markaasuu qofkii igu horreeyey arkay yidhi inaa lilah weyne acuud billahi min shaytaan rajiim dadkii meeshaan ku aasnay qof baa soo baxay markaasaan af carabiga anoo iska garanaya iyaa iloogo waxaa maxaa inugu dhacay waa nin oday oo intuu xabaala dhex seexday loo qaatay inuu yahay reer aakhiraad kadibna ay magaaladii soo daawasho tagtay sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid ah waraysigii ay barnaamijka siisay fanaanada xamdi bilan
haddaan gaarnimo ka baxay wallaahi iyadana waa iska sidaas uun ma garatay mar haddiiba haddaaba gaarnimo haddaan haddaan singalnimo ka baxay oo cad waayo ma garatay barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale soomaalida ayaa hore ugu maahmaaday gugaagoo raagaageel dhalayana waa ku tusaye dhacdooyinka ka dhaca adduunyada ayaa qaar xiisahooda leh iyadoo mar kasta oo aad socdaasho islamarkaana aada goobo kala duwan oo dunida booqato ay khibradii dunida guudkeega ay kaaga soo kordhayso islamarkaana aad maalinba dhacdo cusub la kulmayso walow aan cilmi baadhisa rasmiya lagu samaynin ayaa haddana la tilmaamaa in ay soomaalidu tahay bulsho aada u socdaasho amaba u safarta islamarkaana ay suurtagalba tahay in aad kula kulanto meelo kala duwan oo dunida ah haddii aad u boqosho amaba aad u socdaasho oday daahir cabsiye cawleed oo ku noola degmada casaamo ee gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti ahna beeraley halkaasi beertiisa ku fasha ayaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay socdaalle kala duwan oo uu dunida guudkeeda ku soo maray iyo weliba khibradii uu ka soo dhaxlay waxaana uu gaar ahaan ka warrami doonaa qiso kaga dhacday dalka suudaan oo xiisaheeda leh oday daahir ayaa waxaa waayahaasi ka waraysatay weriyahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax waxaanay u dhacday sheekadii dhex martay sagaal iyo siddeetankii baad bilawda beertii ugu horreysay bal iga waran waxay kugu dhaliyay beeraha intaanan u gelin safaradaadi iyo waddamadaa kala tagtay iyo kuwa wallaahi waxay igu dhaliyey waa su-aal fiican sagalay waxay igu dhaliyey marka hore dhdhoof dhoof meelo fara badan oon u dhoofay ambaan soo marmaray waxaan arkayey dadweynahaas oo muhiimadda siinaya beeraha marka waxaa kaloo jira nin faransiis oon wax isweydaarsanay baa jiray oo yidhi anigu weligey ma noqon shoomeer daaradaydaa ka beera tamaad yar iyo alaabtaan cunayo laba saacaadna waan leehay buu yidhi markaa dee waxyaabaha qurjicsiga ee igu kelifay inaan dhulka beero taasay ahayd marka ninkii laba saacadii beer la gaajsa ma qabanaysaba markaabaa dir alla ilaha allah waa inaan markaasaan idhi markaasaan dee tiri halkaas ku dhalatay ku noqo oo xoogaha ribiya saciya iska samaysa oo dhulka biyaha cidna marayana wax beer
markaa halkeed joogtay markaa waxaan joogay dalka faransiiska waxay ahayd labiiyo siddeetankii kadib baan soo imtay waan soo galay toosun baan u tegey dixdaa cidladaa waanigi shaqadeeda bilaabay inkastoo dadweynuhu de ay dibadda ii tuureen haddana aakhirkii waa lay fahmay iminka nasiib wanaag waxaa jira boqol iyo siddeetan beerood baa ah halkii waad waalantaa leelahay keligayaan ahaa boqol iyo siddeetan beerood baa ah marka waxaan weliba rajaynayaa sannadeed soo socda in dadkao dhan ay wax wala beeraan qof wala xoolala joogaayo inuu isaga tago wax beero ayaan rajaynaya markaad waxaad tiri ninkii faransiiska habaan arkay saabuu kugu yidhi anuu beer yar iyo waxaan leeyahay laba saacad dalkaaga baa kusoo noqotay waxaa la yidhi ninkan waa waxbaa ka khaldan ninkan dadku waxay arkeen inaan nin waalana waxay kasi yihiin marka sideed bilood cidi lama hadal haweenku halkaan jooga ma marayn way iga weecan jireen markaa iminka boqol iyo siddeetan bay marayaan way hirgashay iminka beero way hirgaleen gobolka calisabiix oo dhan ba si toosay uga hirgaleen waxaad igu tiri intaad dabadaha tagtay baad waxaad seexatay meel dadka lagu aaso waxa lagu moodaya qof qof qof qabrigii ka soo baxay bal sheekada iga waran
waxaan ku yidhi sagalay waa sheeko cajiib leh waxaan ku leeyahay suudaan laba sano markii aan fadhiyey waxaa jiray khilaaf lagu riday lagu ridayey jacfar numeeri madaxweynihii la odhan jiray gembigii markii u dhacay dadkii way kaceen waxaa la yidhi qaqabta dadka dadkii la qabanaya ka mid noqday ilaan baasaboorkii laba sano iga dhacay marka lix hotel markaan habeen tagay diideen inaan seexdo shandada inuu iska sitaa qabuurahaan u dhacay suudaan meesha dadka lagu aasoo marka waan seexdo kolkaa anoo hurdo fiican ku jira un baan jaqab jaqab jaqab noqdo waan sare kacay ilaan meyd baan qof baa dhintay oo qofkii bay sidaan ay dooneen inay aasaan kowdhade markaasuu qofkii iga horreeyey arkay yidhi anyaa lilah weyne acuudu billahi min shaytaan rajim dadkii meeshaan ku aasay qof baa soo baxay markaasaan af carabiga anoo iska garanaya iyaan iloobo waxaa yidhi maxaa inugu dhacay markaasuu yidhi af rootaani buu ku hadlaya afar carabeyn buu ku hadlayaa markaa dee dadkiiba meydkii waa la tuuray shaah iyo wixii la sidey dhulkaa lagu jiday waa la kala yaacay waxa inaa lilah weyna ilah rajicuun lamaan wax kala ma maqlaysa kolka aniga yaabu ilaahay ii keeno mana carari karo ma waxba ma samayn karo waa iska baridaan u baraystay gowdhadii marka adigu markaad halkan gelaysay inay qabri ahayd maad garanayd waan iska garanay meel kaloo qasab bay igu ahayd inaan qabuuraha galo meel kalo meel kaloo seexan kara ay ma jirin waxaad tiri qab baa dhacday waddanka ciqlaab baa ka dhacay aduu baasaboor faransiis baa wadataa wuu dhacsan yahay hoteeladii baa lagu diiday halkaa baad miciin baday halkaasaan miciin baday markaa dee waxaa igaga daran ilaa kowdii doornimo dadku way soo buuqanayeen oo qofka xalay soo baxeen aragna ay lahaayeen kowdhadii yaa baana ilaahay keenay waan khajilay oo si walba waan yeelay marka waxaan ku leehay kolkaan aan leehay ninba sariiru ilaahay kuma gama dadweynahana dhegaysanayau waxa weeye dhibaatooyinku way fara badan yihiin marka haddee farxadahayga farxad ka mida bay ahayd taasi sagalay waayo qofku markuu dhoofo adduunyada tago baasaboorku doon ha sito lacag wuxuu doon ha sito wax ka farxiyaa wuu yaraanayaa marka haddee wixii wax waloo nagu dhacaba waa inaan farxad ku tilmaano farxaddaydi bay ka mid ahayd sagalay marka markii maxaa lagugu sameeyey marka markii subaxii lagu arkay aad bas nin soomaaliya tahay oo baasaboor faransiisa wata yaa garabku siiyo meesha kaasoo kaxeeyey
wayse kasii booliis baa isagay sii daayey oo markaa waxaa jiray halgan gabannimo oo jabuuti aa jiray kolkaa dee dadkii faransiisku soo eriyaday waxbaan yaan hayay waxna waan idhi midda labaad dadka dee suudaanta waa dad iska habaysan oo dad naxariis badan waysagay sii daayeen soomaaliyadu way jecel yihiin oo waysagay sii daayeen mise wadan baad dunida soo martay in badan baad maqnayd meelo badan baad soo martay
sagalay qalniya buugaad qaatan bay kama sheekayn karno ilaa labaatan wadan waan soo maray hase yeeshee waxaa soo marayba imika iga dhammaaday dhoofkiio ma dhoofo imika waa ka kaynta cidladeeda ayaa imika deganayo ma dhoofo dhoofku iga dhammaaday marka kuwan walaalahe maraakiibta laga daadinaye ee badda marayana waxaa odhanaa dhulkiina aamina marka anigu sagalay moogtahay waxaan ahaa dadkii tacabiray ee tahriibkani wey waxaan uga digay dadweynaha meelo badan baan soo maray meel warban soo marana waxa iga farxiya anigu sagalay inkastoo nin warqad iska sitaan ahaa ma arag kolkaa kuwan moodi inay farxadii ka horeyso dhabaadkaagiyo murugaa ka horeysa markaa dadweynahay dhegaysanayo waxaan leehay ninba sariiru lahay kuma gamaana leehay meeshiina aamina waad soo noqotay dhulkaaga hoyaa kusoo noqotay waa adiga beeraha iska qotay goormaad tiri allelehe sariirtii aan anigu lahaabaan hadda ku jiifaayo ku gamacsanahay goormuu dareenkaas ku galay su-aal fiican su-aal fiican waxaan farxay oon alleyla imankaa u dhowaan idhi wixii aan wixii aan beeray marka aan kariyey een cunay een haddana si aan u seexday xaabka iyo bardiiqii aan cunay ee aan qaboobay iyaan gartay inaan imiday meeshaydii kolka waxaan gartay in ilaahay laba rakaacadood aanu tukado ilaahay soo celiyo anuu caafimaad qabo meeshayda aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax iyo weliba daahire cabsiyo cawleed oo sheekadaasi la wadaagayey markana aynu wada dhegaysanna qasiidadan ay qaadayso fanaanada hibe maxamed udoon hiba nuura aynu intaasi kaga soo gudubno qhasiidadaasi ay qaadaysay fanaanada hibe maxamed hudoon hiba nuura isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii ay barnaamijkan caweyska washington siisay fanaanada xamdi axmed oo ku magac dheer xamdi bilan kaasi oo ay kaga warramaysay waayaheegii fanka iyo weliba heeseeda waxaynanu dhegaystayaal ka siaaba qaadi doonnaa halkii waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa iyadoo xamdi ku bilaabaysa heesta haddaan gaarnimo ka baxay haddaan gaarnimo ka baxay wallaahi iyadana waa iska sidaas uun ma garatay mar hadiiba haddaaba gaarnimo haddaan haddaan singalnimo ka baxay oo cad waayo ma garata marka heeskaas sariyadeeda laxankeeda waxaa iskale tubaan layiraahdo baan gorgor si wanaagsan ayadana abwaankaasa ila jeclaado ii dhiibay wax maragta aniga saameyn iguma lahan
feeling hagaag haddaynu dib ugu noqonno dhinaca heesaha oo tusaale ahaan oo kale taa ka nimaadno waxaan arkay xiliyo kala duwan adigoo qaadaya heesihii hore ee fanaaniintii hore ay qaadi jireen dabcan ma xumayn dadka dib loo xusuusiyo loogu sheego maxaan ku dhaha sugaantaa hore iyadoo haddana fankanaad wado ma waxaa jirtay fanaanad si gaara kuusoo jiidan jirtay oo aad heeseeda dhegeysan jirtay amaba fanaan gaaroo dhegeysan jirtay si heesahaasi imika hadda aad qaado haddaynu mid kamid a soo qabano
heesaha oo oo fanaaniintii hore oo aan dhegeysan jiray dhanka gabdhaha aniga fanaaniinta dumarka badanaa aniga xabibo xasan tuuxow aan aad u taageeraa heesaheedana aan u dhegeystaa heeska igu horreeyday aan hees soo cusboonaysiiyana heeska xabibo xasan tuuxow ahayd waa heesta tidhaahda waxaa la yidhahdaa filsamida filsamidaa lagu gartaa ha adduunyada waa firaash
dhegaystayaal qaybtii u dambeysay oo ay kaga warrami doonto teknolojiyadda casriga iyo doorka fankeeda ay ka qaadatay iyo weliba heese kale oo ay qaado waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska ee toddobaadka dambe tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo شتا يمين بس شربها شتا يمين آه. فرحتي وقتي هري فرحتي ليش تحري بس شربها شتا يمين بس شربها شتا يمين عندو فائدة معي فرصتي وهنسكلمين عندو فائدة معي فرصتي وهو وهنسكلمين وحي تغفر الأيام فيوم ذكرها فرصة شواء لما هو فرصة شواء لما هو علده فإذا ملك فرصتي وهيسكن من علده فإذا ملك فرصتي وهيسكن من وتنفخ من الأيام فيوم ذكرى فرصة شواء لما هو فرصة شواء لما هو
intaasaan ku dhaafno barnaamijka caweyska washington cabdixakiin shirwac ayaana la socodsiinayey